haatana kusoo dhawaada barnaamijkii caweyska washington iyo sahra ciidla nuur
wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeena caweyska washington oo aan idinku hayo qodobo aada u xiiso badan dhegaystayaal ma rumaysan kartaa in toddobaadyadan qaaradda yurub lagaga dhawaaqay dhul cusub oo raggii seeska u taagay ugu yeedheen inuu yahay dal cusub oo dunida ku soo biiray dhul bannaan oo kaymo ah oo la sheegay inuu u dhexeeyo dalalka kurweeshiya iyo serbiya ee bariga yurub ayay dhowaanta calan ka taageen laba nin oo reer yurub ah waxay tilmaameen dhulkaasi inuu labadaasi dal midnaba aanu ka tirsanayn sidaasi daraaddeedna ay waddan cusub halkaasi ka samaynayaan balse intaanay dadku soo degin ayay sharciyadii iyo shuruudihii sii diyaariyeen haatana waxaa soo dalbaday dad tiro badan oo isla noqda muwaadiniinta ugu horreeya ee dalkaasi yeesho faahfaahinta sheekadaasi waxaa inoo haya ismaaciil xuseen farjar oo haatanba istuudioga iguu heliya sahray bishii abriil saddex iyo tobankeedii ayaa nin siyaasi ah oo reer czech republic ah oo weliba dadka aadka uga soo horjeeda midowda yurub aragtida uu ku dhisan yahay ayaa wuxuu ku dhawaaqay jamhuuriyadda liberland liberland wuxuu kaga dhawaaqay meel kayn ah oo u dhaxaysa croatia iyo serbia waa garta internetku markaa tegi haya marka horta isaga iyo nin kale oo founders ka mid ahaa ayaa isu codeeyo doorashadii ugu horreeyay qabtay nin kale oo marka asxaabtiisu dee iska war hayeen founderska ha asaasayaasha ay ka wada mid ahaayeen marka doorashadii ugu horreeyay qabteen labada isku codeeyey labada isku codeeyey haya kadibna dadkiiba waxay yidhaahdeen duniday u baahiyeen oo yidhahdeen waxaa loo baahan yahay muwaadiniintii degi lahaa waan garta ilan waa dhul bilaa ma garanaysaa dadee haya
ilaa saddex boqol oo kun oo qof ayaa codsaday ayaa codsaday garo oo wadamada ay joogeen bay ku huureen
absolutely waan gartaa boqolkii qof ee ugu horreeyey ayaa maalnimadii jimcaha ay sugayeen boqolkii ugu horreeyey aqbaleen marka boqolkaa ugu horreeyey ayay ku bilaabeen garo waa jimcihii shalay waa jimcihii shalay waan gartaa marka boqolkaas iminka sugayeen jamhuuriyaddaasi marka waxay waa meesha u dhexayso iminka croatia iyo serbiya labaduba way ka aamuseen weli wadamadii hadal kama soo bixin waa la weydiiyey no comment bay horta maalin wargeysta guardian wargeysada qaar baa baahiyey marka waxay yidhahdeen no comment macnaha wax faallaa kama bixin ismaaciil waxaa la isweydiinaya dhulkan marka hore miyaan cidi lahayn isagu wuxuu ku doodayaa dhulkani inaanu ku jirin maabka labada dowladood ee u ahaa dhul bannaan isagu saasuu ku doodaya mar hadduu dhul bannaan yahay oo kaymala oo qurux badan haddii dad loo helo waa laga shaqaysan karaa buu yisiri isagu saas uli dadkan shuruudba uu ku xidhay dadka muwaadiniinta imanaya inay dhulka maalgashadaan waana kan yidhiba waa laborlano la iskumaba qarinba saa weye waa dhul loo xoogsi tegaya ma waa dhul laga shaqaynaya isagu shaqa u baahan saa weye saddex shuruudood buuna ku xidhay haya oo uu yidhi dadka muwaadiniinta imanaya kow waa inuu qofkaas aanu communist ama aragtidii shuuciga ahayd wadan waan garta aragtidii naazigan waa inaanu wadan kooxaha xag jirkana waa inaanu ka tirsanayn saddexdaas shuruudood iyo waa inaanu dembiye ka gelin wadamada kale oo macnaha qof dembiile ah oo wadamada kaleba ay soo tufeen waa inaanu noqon ama shuruudaha uu dadkan u bandhigay intaas ay ahayd waan gartay marka calan ma loo sameeyey maxaan ku dhaha xuduudkeeda ma la yaqaanaa bedka dhulka ma la sheegay ismaaciilo isagu calan wuu sameeyey meeshaba calan buu ka taagayba waan garta oo calan uu galaydh iyo ku sawiran yahay meel ma garanaysa astaan noocaasa iyo kalar huruudi iyo brown ka kooban brown ka kooban iyo cadceed iyo ay ku dhex jirto aduu calankaas u sameeyey waan garta dhulkana wuxuu yidhi saddex gooboodoo la aqoonsan yahay ayuuba ka wen yahayba waa saddex horta kilo saddex mayl square wey haya wuxuu yidhi vatican cityga iyo monaco labaduba way ka yaryaryihiin marka labaduba waan ka weynahay buu kuleyay weliba meelo jiroo la garanayo dunida la aqoonsan yahay waan ka weynahay buu kuleyay isagu waan gartaa ismaaciilow marka dunida dad badan baa imika isweydiinayo oo le war intaad nin intuu iska tago meel cidla a iska xaadxaadho uunuu odhanayo maaragtay halkan aan kaga dhawaaqay aniguna dawlad cusub dee waaba arrin la yaab leh sheekadani hore ma u dhacday sida ay markaa warbaahinta iyo arrimaha is qorayaan sahray waa arrin aada hore u dhacday waa arrin cusub ma aha oo meelo kala duwan bay ka dhacday laakiin sidan oo kale caanu may noqon qiyaastii mid ka mid oo kale sheekadii ugu caanka hadalhaynta badnayd sanadkii hore oo kale ee nin reer virginia ah ayaa gabadh toddoba jir ah oo uu dhalay baa ilaa yaraanteeda waxay jeclayd inay boqorad noqoto waa inantii yareed ee uu dhalay ninkaas ninkaasi haya dee dunidana waa inan dee maraykan ku dhalatay maraykanku boqortooyo ma laha een, dal kale boqortooyo dhaxal bay ku timaadaa aabaheed wuxuu uga fekeray marka inantan riyadaysu u rumeeyey nafti baa qabatay tii yareed noosan boqortooyo waa la Ha, saas weeye inantii wuu kaxeeyey markaa maababka dunidu baadhay haya isaguna markaa wuxuu geeyey meel suudaan iyo u dhaxaysa masar haya wuxuu yidhi markaa meel saxara ah ayuu geeyey Mhm.
marka saxaraha wuxuu yidhi maabka kuma jirto suudaan kal- een, ee, masarna kuma jirto marka halkaa boqortooyo boqortooyo inantiisii uga aasaasay calan buu uga taagay bu- calan buu ka saxarihii.
taagay boqortooyo uga aasaasay la yidhaahdo een, boqortooyada waqooyiga suudaan haya deedna inantiina wuxuu xidhay calaamadii boqoradaha lagu yaqaanay taajkii buu dhaqada ka taajkii buu dhakada ka saaray Hmm.
calankeedii buu dul dhigay halka ka tali buu yidhi ama Hay.
cidi ha joogta ama yaana joogin sa- haya ada horta bo- meelaad boqortooyo boqorad ka noqotid Mhm.
waad heshay Mhm.
marka taasoo kale way dhacday oo haddeer sanadkaa hore aad baa warbaahintu wax uga qoraysay marka ma kasoo noqdeen detiyar ile boqortooyadii ku dhex noolaan kara maysa saxaraha ku taalay adugu sheekada inay boqorad gaadhuun bay ahayd marka marka mararka qaar way u dalxiis tegaysaa
waa hagaag haatana waa maanso kale oo ka mida silsiladii saxanaha ahayd ee ina macalin ciise toddobaadkii hore waxaynu dhegaysanay maansadii ina macalinay hadal ee uu hal abuuray abwaan cali ileeye welise ina macalin wax wara lagama hayo manay hadlin guux iyo gariirtoona gabadhii laga waa sidaasi daraaddeed nin hal abuura oo la yidhaahdo mursal oo ku nool gobolka sanaag ayaa la soo xidhiidhay barnaamijka caweyska washington isaguna toddobaadkan wuxuu inoo hayaa maanse la yidhaahdo ina macalin ciisaay halkeebaad ku nooshahay waaba la isweydiinay waar gabadhii su-aaluhu way ku soo badanayaanaha loo kala kaadiyo abwaan mursal kusoo dhowow barnaamijka caweyska washington Ah, magacaygu waa mursal saciid cali waraabe waxaan joogaa degmada xingool gobolka sanaag mursalow ee marka waxaad jeceshay adiguna inaad qaybtaada ka qaadatid silsiladda maalmahan bay noo socotay silsiladii laydhaa ina macalin ciise haddii aad dhegaysatay maansooyinkii hore ee aynu halkan ka baahinay mursalow adigana maansadaadu maxay ku saabsan tahay runtii waan dhegaystay muxuu ahaa silsilada een, bilowgeedii een, kaygu inuu kii afraad yahay tin waan dhegaystay marka gabadha ina macalin ciise oo een, runtii dee un magaceeda la sheegayo oo aan muqeeda la arag tahay aniga maansada waxa la yidhahdaa muuqaaga lama arag een, baan ana silsiladaa kusoo biiray runtii marka waxaana lagu soo biiray runtii waa waa waa silsilad mudan in lagu soo biiro oo maaragtay raggii dhalinyarada ahaa ee bilaabayna waa runtii aad bay u fiican yihiin magaca waan gartay marka ee maxaad adigu tiri bal gabadhan laga sheekaynayo uun xaggee ku nooshaha ina macalin ciise muuqaaga lama arage Ah, halkeebaad ku gabadha nooshahay kan, een, meeshay joogto iyo mas-uuliyaaba ka ah hadir haddiiba xataa een, la doono sahray bal ciddii mas-uulka ah waanba la garanayn moogtahay bacmir waan gartay marka sidee ku bilaabantay adiga mursalow maansadaadu bal haddaad nooga jagacsiisaan iyo dhegaystayaasha anigu waxaan idhi amahallin ciisaay rag baa maanso curiyo kuwaa gabay maleegoo maahmaahiyo culus iyo murti baa la sheegaye waa la mala awaalaya meel kastaba warkaagii maalmahan ku faafiyaye magacaagu waa ugub hore looma maqalo muuqaaga lama arag dad baa muran ka keenoo ma jirtaba kuwaa yidhi horta aan ku milicsado ma magaalo weyn iyo muqdishoaad ku nooshahay madashii kismaayiho ma markaad u dhalato maakhir iyo xadeed iyo malkadii togdheer iyo mahwigii hargeysii ma baraad u hoyataa ma miyaad dhex socotaa muftigdii ku dhalay iyo murway hooyadaadii minankood ma joogtaa mise waad hayaanto shisheeyaad ku milanto masuubada tahriirta iyo saxaraad mushaaxdaa yaad waddanka ba iskaga tagtay horta mise waddankaad ku nooshahay saaray aa ma saxaraad mushaaxdaa waxaad tahay miroogeel wax iska soconaya oo dee maaragtay aan meella ku sugnayn waan gartay ma ruuxaan mudnaynoo ma ruuxaan mudnaynoo ammaan aan mingalahayn lagu miisayaa tahay horta horta yaa mas-uul oo xanta maadadaada oo meherkaaga bixin kara bal horta yaa haddii lagu golo fadhiisto yaa horta bal dee ku meherin kara weeye haddiiba lagu doono waan gartaa meherkaaga bixin karo sooryadaada yaa mudan mise magaca guud iyo soomaali weyn maqan baa ku markhaantiya xaajadu murkaxana ma minshaar xadiid iyo biray marisay dhuuntii margataya siday tahay maansada nin keenow meelaha ujeedada baan idhi horta ninkii bilaabayow barnaamijka bal horta waxa ka cadee
haatana aynu jaleecno qaybtii hal abuurka iyo heesaha waxaa marti iigu ah abwaan cabdiraxmaan ibraahim aadan oo ku magac dheer cabdiraxmaan abees waa wiil dhallinyaro ah oo ku nool dalka britain balse ha la abuuray maansooyin tiro badan oo isugu jira gabayo iyo heeso qaybaha toddobaadyada dambe ayaynu ugu tegi doonaa suugaan miisaan culus leh oo uu hal abuuray cabdiraxmaan abees balse aynu qaybta toddobaadkan ku eegno waayihiisii yaraanta bilowgii hal abuurnimadiisa cabdiraxmaan kusoo dhowow barnaamijka cawiiska washington cabdiraxmaan waxaa tahay nin abwaana oo dhallinyaro ah heeso iyo gabayo iyo weliba maansooyin kala duwan oo aad leedahayna dabcan waana soo gaadheen goormaad adiga kuugu horreysay oo aad ereyo aad leedahay intaad hal abuurtay ama hees ama gabay ama maanse kale aada u niyootay muddooyinka laga joogo dhowr iyo toban sano ayaan markii iu horreysay wax isku dayey markaa hees bay ahayd miyaa taa kuugu horreysay maansay ahayd gaaban de dabcan hees yaroo jacayl abaa u horreysay ciyaalka markan dee iskuullada iyo waxaas ka dhigtay dhegeysta yihiin hahe de waa kuwan iskuulka hablaha de ay dan iska caashiqaya oo wax nolosha iskaga jiraan waa garta marka inan baa inan baa jirtay wixii u horreysay aan daa ku eri oo aan de u sameeyey qiyaastii waa marka dugsiga sare ku jirtay dugsigaas eh, sare haa oo form two iyo form three iyo waxyaabahan kaasoon haa waan gartay dabeedna duug saynis waan akhriyayay oo fiisiga taabay kasoo dhex baxday iyadii iyadii bay iga soo baxday waarimaka mayadii baad akhriyaysaa mise dee waxbaad baranaysid haye wejigeeduunbaa markaad bejkaad rabtaba kaaga soo baxaya Ah, dabeedna waa seerogogo waa saas ka laabay haye dabeedna waa saan isga seexo waa saan yar seexan waaye haye markaas waa hayd waa si loolisii qofka marku jacaylku ayo waxbay sameeyaan ani waxma samaysid de cilmi boodhar iyo waxyaabahan kaas dad ku garaabsado
waan garta waxa de gabayga inta badan waxaa la yidhahdaa hadda- wuxuu yidhi haddaan gabayga uurka horta ku iyo arami kaa keenin Mhm.
ama umal jacayl iyo xanuun kugu igbaaraynin hahe afkun baad ka leedahay tuxuu carramaya shaad marka waxaa tiri eh, waaleen waxbaad ku dayday baase de markaa waxbaan qorqorayo iska lif baad istirisan nolol maayo Haa.
waa dustihiinan dhihii kasoo taagtay buuggii kaaga dhex muuqatay aad ka seexan weyde marka hadda halkaas eedo laakiin de iska waxaa dhalinyarnimo iyo ciyaalnimo waxtay dadku soo wada mareen bay ahayd waan gartay laakiin wax macna sameeyo oo nolosha ka hadla adigu waxaad dee sameeyeen intii aan soo dhoofay ilaa toban sano ka hor meelaha waktigaas ba wax dee la taaban kara sameeyey marka inantii ereyadii aad ku tuurtaan yara yara xiiseynaya haddaad laba midhna ka xasuusatid cabdiraxmaan habeenna baad muqna soo haataa waa kaa heli hurdo kaamaladay adiguna hamoogaan ba ku jirtay
markan xilligaa qiyaasa cabdiraxmaan oo warqadaa la iskugu qori jiray een, warba sheeko- iyo fallaabaha ku garanaysa iyo jacaylka iyo loof kula dhexda kaga qornaan jirtay caayba iyo la kala goyn jiray iskuul baa heerada ayaa kula hagaagaya sadiga wadaxi garaacaya waan xabad garta taaga dara wallahi Kolkay nimanan asxaabna baa gaarsiiyey haye de anigoon sheegan baa kasoo dhaafay de habluhu waa santaag miidhan xilliga sida secondariga lagu jira ee miyaanay odhan war Yaa.
kan yar xagguu nagala qaada kollay xumaan iyo wanaag midna ma maqal waxbaba kamaad maqalba Ah.
sidii baa ku kala dhoofteen sidaa ku kala dhafnaa waan gartay markii kadib eh, maxaa isbay is- isku soo tartay markaa suugaantaadii ee aad ugu soo waan dhiibatay soo dhoofay adigu markaan soo dhoofay ayaan halkan mid ayaan afka dib u jeclaaday oo aan baadhay afkuna de waa waa muhiim oo qofku een, waa astaan afku een, de waa waxa keliya ta ummadda ma- soomaaliyeed maanta ka dhexeeya aada iyo aada waana waxaynu wada leenahay waxaa dee aqoon baa taala taariikhdaada ku jirta noloshaada ku jirta halgankaaga ku jirta afku marka hadda hadduu baaba'o Mhm.
waxaa jiritaankaaga iyo dee een, een, aqoonsigaaga oo dhan baa baaba'aya waan gartaa markaa dib baan dee een, afka iyo dhaqanka oo waxaan akhrii jiray dee gabayadii hore sida cabdiraawi iyo een, allah naxariista gaariye iyo doodaan iyo dee niman caynkaasaan gabayadoodii waxaasan dib u eegi jiray iyo heesaha xasan gene iyo maxamed cali kaariye iyo aduu qof dee suugaanta saa u jecel oo ku xidhan baan ahaa waan gartaa Een, taalibkan iyo hibadana dee waan markaan iska helay dee markaa waxay markaasaa laigaga dhiirigeliyey waxaa kamid ahaa dadka iga dhiirigeliyey in la yidhaha maxaad baashe maxaad Aha.
baashe Xas- xasane qoraaga ah maxamed baashe xaaji xasan si fiican kadib markaa heestii kuugu horreysay ee aada hal abuurto ee muusig inta loo tumay lixan la saaray lagu luuqeeyay tay ahayd cabdiraxmaanow waxaa qaada maxamed axmed qoodaal oo jamiilaan la yidhahdaa heestaa waan gartay marka jamiila ma adiga iyo qisooyinkaagii yar- yaraantii bay xidhiidh la leedahay mise waa hees si kale daraaddeed aad u hal abuurtay waa waa hees dareen qof kale aan ka alifay oo een, qof kale oo saaxiiba nahay oo oo arrin ii sheegay aan ka alifay laba qof oo isjeclo waayuhu iyo nolosha kale iga kiciyana kala yaro dabreen bay ka alifay waan gartay haddaba aynu wada dhegaysanno heestaasi jamiila aynu qadar ku wada nasanno
Jamila, what if you put it in your
cabdiraxmaanow intaa haddaynu kusoo dhaafno heestaa jamiila iyo fanaanka weyn maxamed axmed qoomaal hore ayaanu ugu sii soconaynaa suugaantaada dabcan waxaa jiro heesaan aada u xiiseeyo o aad leedahay mid ka mida waxaa qaada fanaanada farxiyo fiska waxaa la yidhahdaa hiil heestaasi taariikhdeedii haddaad noogu yara noqoto adigu maadaama oo aad nasiib u yeelanay maanta inaad adigu abwaankii heesta sameeye aad maaragtay barnaamijka noogu casuuman tahay ama aad nagu weheliso heesta hiil waxaan sameeyey laba kun iyo koob iyo tobankii waxaana daxankeeda saare cabdinaasir macali caydiid maruu london nala joogu yimid waan gartaa ha yeeshee ma isuga dilin inay soo baxdo sidaan u suura goydiba laakiin fatxii way haysatay waxay soo baxday uun sanadkan labadii kun iyo afar iyo tobankii soo saartay waan gartaa heesta hiil inta badan waxaan ka sameeyey inta badan qofku markuu wax jecel yahay waxaa jira heesaheena nolosha ku jira badankooday way way kasii calacalsiiyaan un oo wade waa heese la ooyaya uun qofkuna markuu wax yaro jecel yahay dee waa iska garan karnaayo waa qof dee iska yar dhiban markaa waxay u yar baahan tahay dee in isaga laftiisii loo caqli celiyo oo lala hadlo oo la yidhaahdo waa dee inaad qof ilahay adduunka kumuu keenine wax ka weyn ba ayaan ayaa lagu keenay ilaahay caabudiyey oo noloshaada qofka ku xidhin sida waxba ma cuni karo waxba ma cabi karo daraadaa ma seexdo falsafadaha noocaas bay heesta kasoo horjeedaa waxaa jirta cabdiraxmaanow qeyb baa ku jirta aan aada iyo aad maaragtay aniga iyo dadka ila dookhaba aada noo taabanaysa markaad maqasho indhaha waxaa laga sawir laga bixinayaa ilmadii muuqatay ayaa waxaa laleeyahay ilmadanay kamaadiman ishan iyo bu'dan oo keliya eh qalbibaa ku soo diray oo waxaa tiraa qalbigii ku soo diray caashaqa iska ilow marka ilintiibaa waxaa la muujinayaa inaanay ilin il keliya ka timid oo caadiya aanay ahayn inay tahay mid qalbiga ka timi wadadii unbay noqdeen albaabkii ay kasoo baxdeen albaabay kasoo baxdeen unbay noqdeen laakiin waxa weeyaan halka beek ay ka yimaadeen way ka fog tahay waan gartay marka cabdiraxmaan hees heestu heestuwaas waxay ka bilaabantaa waxaan eeday aniga alla ilahay ammaanay haddaan ooyo yeelkay qofka markuu qof jeclaanayo ama uu caashaqayo sababayo iyo iyo tilmaamo iyo wuxuu isagu u gaaraba ku jeclaadaa waan gartaa qof baa dee quruxda jecel qof baa dabeecad kale qofka ku jeclaado qof baaba de imika iskaba daa imika cod baa dee la jeclaadaa ba imika waa laga dhigaa heblayo cod qurux badanto iyo cod macaanto codkaas imika markaa jeclaataa qof baa qof waxba ku jeclaadaa ayuka waan gartay dabadeedna de tusaale ahaan inan waxii uu eeday waa quruxdan ayuu sidka kale markaas kusii ammaanay qofkii kale waan gartaa markaa waxaa tirahda waxaan eeday aniga alle ammaanay haddaan ooyo yeelkay ilmadayda qubataay kamaad iman ishaydiyo indhihiyo bu'dooda uurkii ku soo diray caashaqa ilowde ha eedaynin ruux kale siyaarka noloshiyo arrinkaaga gaarka aadul gacanta ha ugelin allayle waa dhexda xidho haa waa dee adkayso markaa bayt bayt kalena baytka labaadna wuxuu idhahdaa ma soo celiyo eersigu wax horood u duufto aamusnaantu waa hiil haye lama baadho iinta iyo axda nabarka kugu yaal jugta arani kugu maqan asturaanku odhan laha axad adigu keligaa waa waayahaaga laabta ku hayso waa waayahaga laabta ku hayso oo de
oo suugaamaysan waa hagaag cabdiraxmaanow heestaasi hiil ee ay qaadayso farxiyo fiska ayaynu toddobaadkan dhegaystayaasha ku dhaafaynaa waynu iyo toddobaadka dambe iyo kulan dambe oo xiiso leh
haddaan ooyo yeelkay yeelkay waxaan ihday aniga allaylehe amaale haddaan ooyo yeelkay yeelkay intaadan gaarka admi gacanta hogalin Ha eegaynin ruux kale ikhtiyaarka noloshiyo
heeskaasina gabagaba ayuu u yahay barnaamijka caweyska washington iyo sahre cidla nuur
Amusnatu wahil wahil